waad mahadsan tahay waa idiin mahad celinayaa barnaamijkan waa barnaamijkii oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali kheyr uu ku dhawaaqayay laba iyo tobankii bishii lasoo dhaafay august ee ku ee sanadkan ee ku saabsanayd aan shaqaaleyn kun qof ee dhalinyarada gobolka banaadir kun qof in la shaqaaleeyo oo gobolka banaadirna hawshaas uu qaban doono barnaamijkan wuxuu yahay waa shaqo abuur oo kumeel gaar ah markaan kumeel gaar leeyahay barnaamijkan ayaa wuxuu socon doonaa muddo lix bilooda ayuu socon doonaa marka uu shaqada bilaabato waa lix bilood sidaa darteed marka barnaamijkii lagu dhawaaqay ayaa anagu inantan waxaan ku jirnay in aan ka sameyno habraac ama ama concept note laga diyaariyo waxyaabaha shaqada ay kala noqon doonaan marka maanta ayaa aan alxamdulilah noo suurta gashay inaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka mutashaawimiinta gobolka banaadir ah inaan u sameyno bandhig shaqa abuurka oo ah muxuu yahay kunka qof in aan see lacagta loo qaadanaya see loo qaybsanaya iyo waxaasoo dhan marka barnaamijkan waa shaqa abuur muddo kooban ah oo lix bilood soconayso waxaana qarashka bixinayo midowda yurub laakiin waxay soo marsiiyeen bangiga adduunka waan gartay marka dadkani la shaqaalaynaya maxay yihiin
dadkan waxay yihiin waa dhalinyarada oo gobolka banaadir oo da-doodu ay tahay sideed sideed iyo toban jir ilaa iyo sagaal iyo labaatan jir oo da-doodu ay tahay dhalinyaradaas oo haddane aan aan ay ay tahay in degmooyin gobolka banaadir ay wada degan yihiin islamarkaana aan bayskooda aqooneed ay tahay inuu qofka haysto shahaado dugsi sare waa qaybo ka mid ah qaybo farsamo ahaa jiro laakiin waxay ku xiran tahay marka lasoo bandhiga shuruudaha aan qaybaha ay u kala baxsan yihiin marka maxaa lacag la siin doonaa ma la qeexay maadaamaad sheegtay inay muddo lix bilooda tahay ma qof walba waxaa lagu qiimeyn doonaa lacagta la siinayo heerka darajadiisa aqoontiisa shaqada loo dhiibo mise dhammaantood way saman yihiin
walaal waad mahadsan tahay lacagta maadaama shaqa abuurkan kumeel gaar uu yahay uuna yahay shaqa abuur dhalinyarada loogu talagalay lacagta way siman tahay waa boqol iyo konton dollar oo la siinayo qof walba si simanana loo siin doonaa marka shaqooyinka qaybaheeda kala duwan maxay qabanayaan
runtii waxay qaban doonaan barnaamijyada isdhexgalka bulshada oo kale qaban doonaan diiwaangelinta oo oo oo nidaamyada caadiga looga baahdo xafiisyada iyo waxay kaloo qaban doonaan waxyaabaha farsamada ee gacanta laga sameeyo waxyaabahaasay ka shaqayn doonaan marka waa arrimaha bulshada howlaha guud iyo waxyaabahaas ayay sameyn doonaan degmooyinka oo kale muqdisho degmooyin kala duwan bay ka kooban dabcan oo ka hoos yimaada marka degmooyinka ma u qaybinaysaan mise xaruntaada oo keliya laga maamuli doonaa
waa mahadsan tahay barnaamijka waxaan maanta usoo daha furayn horta wuxuu ahaa tii hore haddaan ku laabto barnaamijkaas intaas horta loo ay intaas uu shaqo ku leeyahay marka shaqo abuurkaana wax amniya shaqa kuma laha taas waan waa waa fursad inaa uga faa'idaysaan xuso middan aan kunka shaqaalo waxaa si siman loogu qaybiyey toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir marka loo qaybiyey ayaa tirada waxay noqotay konton iyo sideed degmo walba ayaa ku aaday macnaheedu waxay tahay konton iyo sideed marka la isku dhufto tiro waxaa dheeraad noqonayso oo kasoo harayso kunka afar iyo toban qof afar iyo tobankaasna waxay noqon doonaan kuwa farsamooyin ka shaqayn doono ayaguna way caddaan doontaa afar iyo tobankaas waa caddaynayna meel kastay aadayso shaqo kasta kamid marka degmooyinkaas si siman loogu qaybiyey dabcan dadkana qaadanaysaan dhalinyarada waxaan ognahay waxaa saameyn ku yeeshay siyaasaddii soomaalida marka la yidhaahdo waxbaa la qaybinayaa nidaamyo kala duwan oo wax lagu qaybsado marka ma nidaamyo ama tusaale ahaan afar dhibic shanta lagu qaybsanayaa ma waxaa lagu qaybsan doonaa xirfadda iyo kartida iyo aqoonta dhalinyarada bal hadda halkaa dad iira faahfaahisay dhalinyaro badanoo ku dhegeysanaya
runtii fursadda su-aalahan maanta qaybo ka mid ay ahayn su-aalahaas waana waana waa sax dadka badanaa way kusoo laabataa aan barnaamijkaas waxaa aan wuxuu noqon doonaa waxaa afka qalaa lagu yihahda merit ama mudnaan qofka oo oo aqooneed wax qabiila shaqo kuma lahan aan waxaan waxaa hubanti ah xataa laba qof oo isla dhalato oo walaalo ah haddii laba meel ay shaqada ka kala ablay gareeyaan oo ay walaalo yihiin oo ay mudan yihiin shaqada oo kelmadda gaaban muqdishaawiga mutaystay ee aqoonta ku mutaystay aan af marka waraysiga laga qaadana kusoo baxo marka wax qabiila shaqo kuma laha waa mudnaan ama waxaa loo yaqaano merit guddomiya waxaan jeclaa o kale inaan ku weydiiyo ma intanun bay ku eg tahay mise fursado kale oo shaqo ayaa jiri kara oo dhallinyaradoo kale oo shaqaaleyn dhinacan la xidhiidha
waad mahadsan tahay isla maanta markii aan barnaamijkaas bandhiga sameyna kunkii uu ra-isul wasaaraha ku dhawaaqayay isla maanta saacado kadib waxaan ayadana ku dhawaaqnay kun kale oo dheeraad ah oo micnihii meeshii kunka ahayd laba kun oo shaqaale ayay noqonaysaa kunkan cusub waxaa ayada aan waa aan deeqbixiyaal isu taga ayaa lacagta ka bixinayo laakiin hay-adda u n d p ayaa loo soo marsiiyey kunkan marka waxay kaga duwan yihiin kunka kale inta kale waa lamid nidaamka qaybsiga aan inta aan sheega hadday lamid tahay laakiin keliya waxay kaga duwan tahay kunkan muddada uu soconayo waa saddex bilood
waan gartay marka waktigaa ka yar oo ay ku kala duwan midna waa lix bilood midna waa saddex bilood
ha sidoo kalena waxaan rajaynaynaa marka hadda waa wejiga labaad oo maanta aan ku dhawaaqna ayadana oo kun kaloo dheeraad ah waxaan rajaynaynaa weji saddexaad insha allah marka ay ay wejiga saddexaad noo soo caddaatana waa waa idinla wadaagi doonaa